ad tahay dhegeystayaal mar kale ayaanu leenahay habeen wacan meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan isla markii maanta shaqeeradu ka dhacday saldhiga dhexe buuhoodle waxaa ku sugnaa gudoomiye ka-xogeenka gobolka cayn xamuud sheekh cumar xasan oo isagu goobtaasi joogay ceedhoodkam ayaa weydiisay sida ay goobta wax uga dhaceen iyo waxa uu kala socdo shaqooyin ka dhacay magaalada buuhoodle iyo weliba xiisadahan haatan ka tageen gobolka ee kusoo kordhay waxay yihiin maxamuud ayaa ku jawaabay sida tan
bismillahi raxmaani raxiim marka u horeysa weerarku wuxuu dhacay markii ay ahayd saacaddu laba iyo tobankii iyo barkii duhurnimo oo ah waktiga ama salatega ama salaada suur la gelayo ciidanka soo weeraray wuxuu ahaa ciidankii staffka khaaska ah u ahaa ninka layihahdo xagle toosiye ee shaksiyadiisa ilaalin jiray bay ahaayeen ciidanka boolisku wuxuu ku jiray muddo ayaamahan dambeba howlgallo ku saabsan amniga guud ee gobolka iyo muxuu ahaa shuur ururinta arrimo noocaasa buu ku jiray sidaas darteed taliyaha qeybta booliska iyo guddoomiyaha gobolkuba way maqnaayeen oo waxay ugu maqnaayeen kormeer bay hawshaas ugu maqnaayeen marka waxa weeye ciidamadii halka kan joogay oo aada u kala maqmaqnaayo kuwa goobaha jiray iyo kuwa kormeerka u baxay waa ku maqnaa intii halkan joogtayna ay yaro kala fududaatay baa dee wadad magaalada waa joogay laga war helay sidaas darteed baa loogu soo duulay qadar ilbirsiye anyaanraado ilaa toban daqiiqo bay joogeen isla markiiba waxaa nala soo xiiday isimada iyo waxgaradka deegaanka iyo shacabkaba oo yidhi haddii aad tihiin maamulka puntland waxaan idinka codsanaynaa inaydan wax tallaaba a qaadin annaga ayaa ka saarayna isla markiiba waxaa weerar ku qaaday dadka shacabka ah ciidamadii puntlandana joojiyey oo weerar ku qaaday dhagxan baa lagaga saaray waa la xeydhsaday iyaguna dee ujeedka yare ay lahaayeen waxaan filayaa inuu intaa ku koobnaa dadku waxay lahaayeen markiiba waxay lahaayeen meeshu wedwed ma aha laascaanood ma aha dad iyaguna waxay tii de mala wariyoonayoon marka lagu yidhi intaas carreen waan filaya gudoomiye waxaad sheegtay inay soo weerareen ilaaladii ciidanka xagla toosiye haddaba meesha ciidan badan baa tegay sida wararku ay leeyihiin oo meesha saliga tegay oo qabsaday kadibna way ka baxeen iyaga iskood iga baxay bay leeyihiin marka maxaad ku caddanaysaa
ciidanka meesha yimid wuxuu ahaa staffkii khaaska ahaa xagla toosiye cid kale oo wehelisayna ma jirin dadka ka saaray u diiday in ciidamo kala tag taggalaan meesha ama kuwa puntland ay ka weeraraanna waxay ahayn dadkii shacabka ahaa oo markiiba isla buuxiyey oo dhagax tuur iyo dagaal iyo shoobare ku sameeyey markiibana ka caydhiyey meesha bay ahaayeen ka maamul ahaana anagu waxaan ku dhisannahay la tashiga deegaanka iyo isimada iyo cuqaasha iyo waxgaradka deegaanka taasaana kaliftay inaanu khasaaruhu yaraado oo dhibtu yaraato iyaguna waa niman hadda madax kugabad yani meel ay ku gabadaan la oo marba doonaya in sumcafumada ku dhacday ay bulshada kale ama maamulka puntland oo kale ay saameyn yani ku yeeshaan sidaas darteed waxaa ka dhacday meeshaas wax ceebaala ama wax dhibaata oo aan ka geysanay annaga ma jirin iyaguna si fudud bay looga saaray oo dadka shacabka aha uga saaray oo dee taageersan maamulka puntland maxaa idiin qorshaysan ugu dambeyntii maxaad sameynaysaan mar haddii ay arrimahan kasoo kordheen deegaanka oo saldhigyadii iyo xarimihii maamulkiina la damacayey la qabsado lagala baxay maxaad qorsheynaysaan marka maamulahaan maxaa idiin qorsheen qaadan tallaabaa
inkasta oo aan weli aan gobolka guddidii nabadgelyada ee gobolku aanay shirin oo yani hawlo kale lagu jiro shirar lagu jiro haddana anagu mar walba waxaanu ka dambeynaa oo ka tala qaadanaa oo ka shidaal qaadanaa wax dadka waxgaradka iyo simada iyo cuqaasha deegaanka baanu ku xidhannahay ma weerari doono anagu hadda weerar degdegi nooma qorshaysna laakin haddii nala soo doonta wa isdifaaci doonaa si degdega kaasi waxau ahaa gudoomiye ka-xogeenka gobolka cayn maxamuud sheekh cumar xasan oo u warramaya shabakada wararka ceedhadkom isagoo ku sugan xafiiskiisa ku yaala gobolka cayn oo aanu ku booqanay dhegeystayaal sidaad la socotaanba magaalada buuhoodle ayaa degan oo hadda ay saldhigaasi ay si toose uga sugan yihiin ciidamada ammaanka ee gobolka cayn gaar ahaan ciidamada booliska kadib gadaal markii maanta heerka ka dhaceen shaqaaqooyin aada u ballaaran waxaana socdaa howlgallo ay wadaan ciidamada booliska oo lagu baarayo gaadiidka gobolka soo gelaya iyo kuwa ka baxaya halka ay dhinacyada kalena ama shabakada wararka ceydhadcom buuhoodle